haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haysaa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha jimcihii ugu dambeeyey toddobaadkan waxaa ka dhacay hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho weerar qaraxyo ismiidaamina oo ay dad ku geeriyoodeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen si taasi la mid a habeenkaasi waxaa weerar ay kooxda al-shabaab ku qaadeen saldhigga booliiska ee magaalada boosaaso halkaasoo lagu dilay taliya ku-xigeenkii booliiska su'aalaha ugu badan ay dadku isweydiinayaan ayaa ah kadib qaraxyada dadka la qabto sida ay u dhacdo dabagalkooda iyo halka lagu hayo waxaa su'aalahaasiyo kuwo kaleba uga jawaabaya barnaamijka oo marti noogu ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka abuukar daahir cusmaan abuukar baalle waa hagaag ee soo dhowow mudane ugu horrayntii ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o e waa mahadsantahay sahlo bal haddaan aniga su'aal ku weydiiyo magaalada muqdisho waxaa ka dhaca mar walbaba qaraxyo iyo falal dilala oo ay geystaan dad hubaysan ee qaraxyada marka ay ka dhacaan sida kii ugu dambeeyey jimcihii toddobaadkan dhacay ee dad baa loo qabtaa dadka loo qabto xaggee la geeyaa howlaha baaritaanadoodana sidee bay u dhacaan horta runtii magaalada muqdisho aniga waxaan joogay saddexdii sano ugu dambeysay waxaan ka tirsanaa dadka deegaanka magaalada kamid ah runtiina magaalada waxay gaartay horumar dhinaca amniga ah waan la qiyaasi karin balse haddaan usoo noqdo su-aashaada falal ka dhaco waa falal teleteeli ah oo runtii aan ahayn sidii waagii hore oo marmar ah taasna waxaa keenayso soo jignaanta ciidamada qalabka sida iyo ciidanka ammaanka booliska iyo nabad sugidda qaranka soomaaliyeed oo runtii isku howliyay inay nidaamiyaan magaalada kun kuna soo celiyaan maxaa la yidhahdaa nabadgelyadii guud dadka la qabto falalka geysto markii la qabtana runtii waxaa la geeyaa waxaan wacnaa oo qabto nabad sugidda iyo booliska labadaba na marka waxay ku xiran tahay falka nooca uu yahay haddii uu yahay fal argagixiso ah oo loogu talagalay dadka in dib loogu geysto waxaan u dhiibnaa ciidanka nabad sugidda oo xog ka aruuriyo kadibna waxaan lagu wareejiyaa boliiska iyo maxkamadaha caadiga ee maraan marka haddii aan su-aashaasi mid daba taalla aan ku weydiiyo dadka marka aad qaqabataan ama qofka lagu eedeeyo inuu falka qaraxa ku lug lahaa dabcan waraysiyo ayaa lala yeeshaa xogagta idinkaga soo baxda ama macluumaadka aad ka heshaan waraysiga qofkaasi lala yeesho sidee bay idinkaga kaabtaa ama sidee baad ugu dhiirataan in kuwa dambe soo socda aad ka hortagtaan oo falal noocaasiyo aysan mar dambe idin degin taa waxaan u daynayaa ciidamada ammaanka oo ah shaqadooda ay tahay inay qabtaan annaga ka wasaarad ahaan waxaa xilkeena yahay inaan dejino policyga guud iyo jihada iyo habka looga hortagayo laakiin qaabka specifica ah oo su-aalaha la weydiiyo iyo waxay u liidgareys waxaan u dayn lahaa ciidanka ammaanka laakiin waxaan kuu sheegayaa ciidankeena ammaanka oo runtii tababaro aada u fara badan qaatay kuna guulaystay inay dhexgalaan kana hortagaan dhawaanahan dambe sidaa la socotay magaalada muqdisho waxay noqotay magaalad kacaagan runtii lama maqlo xabadaha iyo qaraxyada aaday ugu yar yihiin laakiin waa sidii magaalo kalesto oo weyn dad qof rabana inuu naftiisa dilo dadna hore u salfado lama qaban karo laakiin targetka ururkan argagixisada alqaacida iyo la xiriirkooda al-shabaab waxaa targetkooda noqda keliya meelaha dadka shacabka hadda jooga annaga waxaan aaminsannahay aanu ku guulaysanay hadda magaalada shacabka magaalada iyo ciidanka ammaanka inaan isku xirno waxaanan bilownay hadda mashruucyada mashruuca darisaynta aan degmooyin ka bilownay degmooyinka magaalada muqdisho waxaan rajaynaynaa mashruucaas inuu soo gabagaboobo bisha march sanadka fool nagu soo foolle sidoo kale mashruucaas darisaynta waxaan ka bilownay gobolada qaar meel kamid ah sida magaalada balweyne oo hadda runtii aada loogu guulaystay waxay sahlaysaa cidda cusub oo soo degto iyo nooca ay tahay in xog fiican laga helo marka waxaan aaminsanahay muqdisho waxay kusoo noqonaysaa muqdishadeedii hore waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gudaheeda in qaraxyadan hadda dhacdhaco oo talateelayo argagixisada iyada inaan ka hortegi doono waana mahadsantahay waayahay haatana bal aynu u beerno dhanka iyo dadka dhegeystaha ee khadadka telefoonka ku jira dhegeystaha ugu horeeya ayaan bal khadka siinaynaa halow walaal soo dhowow magacaaga ku bilow iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka asalaamu calaykum magacaygu waa jawaahir shire axmed waxaan kasoo hadlayaa netherland waxaan jeclaan lahaa sahro inaan ku salaamo salaan sharaf le maadaama aad barnaamijkani adiga aada hogaaminaysid maxay haytooday wasiirkana waa salaamayaa maxay haytooday su-aasha aan qabana waxay tahay sababta mar walba ee qaraxa u dhacaan ee aan qarax ka hor aan looga fakerin ama aan looga hortegin ama aan ammaanka loo sugaynin waddanka maxay tahay intaas waayo su-aasha aan qabo aad baad u mahadsan tahay jawaahir axmed adigaa mudan mahadsanid jawaahir su-aasha waa su-aal munaasaba waxaan kuu sheegayaa jawaahirey walaalay waxaa lasoo maray isbedelo fara badan iyo oo dhinaca ammaanka ayaa soo maray magaalada muqdisho runtiina muddadii sanadka hadda lasoo dhaafay ammaanka muqdisho runtii aada iyo aada ugu soo fiicnaaday waa dhacaysaa qofkii banaanka jooga inuu arko falal argagixisa oo marar dhaca laakiin waxaan kuu sheegayaa falalkaasi dhaco qaar aada uga fara badan ayaa mar walba la fashiliyaa waxaan kuu sheegaya ciidamada ammaanka inay bil walba iyo usbuuc walba iyo maalin walba ay ku holan yihiin inay helaan unugyada raba is-abaabuda inay wax qarxiyaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna waa ku guulaystaan inta harsanna insha allahu tacaala waa waa waa dadaalayna dadaalkaan muujinayna laakiin ma aha dadaal xumi ma aha waa runtii waa fal aan la celin karin haddaad fiirisina wadamada sida annagoo kale oo kasoo baxay dagaalka sokeeye qaarkood lagu qarash gareeyay billions of dollars aan u dhigmin inta soomaaliya ciidankeeda ila geliyay haddana ay weli ka dhacayaan qarali ka dhacayaan laakiin taas micneheeda ma aha inayna shaqo soconin waa tahay su-aalaha ugu badan ee dadka shacabka ayna soo weydiiyaan amaba ay noogu soo diraan ayagoo fariimaah ee bogoga internetka ee v o edu waxay tahay khidado cusub ayay al-shabaab mar walba la yimaadaan oo ay weerarada ku geystaan kii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee hoteelka maka almukaramaba ha noqdee hoteelka oo la doonaya in lagu qarxiyo labtob ama aalada kombyuutarka marka dowladda maxaa u qorsheysan maxaa iyaguna ay kala hortegayaan khidadaha cusub iyo weerarada cusub ee shabaab ay geysanayaan kuwa lamida oo ay kaga hortegayaan maxaana looga sheegi karaa ayay leeyihiin maxaad ugu jawaabi lahayd runtii ciidamada amniga soomaaliyeed waxay muujiyaan dadaal aada u fara badan tababaro fara badan runtii waxaan dhihi karaa marka qaarkood waa la socdaan tab kastoo cusub ee al-shabaab la timaado xalana runtii qaraxii koowaad oo la rabay magaalada hotel marka gudihiisa in lagu qarxiyo waxaa fashaliyey saraakiil ciidamadeena ka tirsan oo dhar cad ah oo meesha joogay haddayna taas dhici lahayn khasaaraha intaa waa ka badnaan lahaa waxaan aaminsanahay tab kastoo ay la yimaadaan waa ka warhaynaa ciidamada waa ka warhaayaan tababarna waa u qaataan waana mataqaanaa wax aan kasoo jignaanayno mustaqbalka dhow iyo kan dheer labadaba waa tahay haatana bal mar kale aynu dib ugu noqono dhegaystayaasha khadka xiga ayaan u baaqayaa halow walaal soo dhowow magacaagana ku bilow halkaad joogto iyo su-aashaada bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa bahda v o eda iyo dhegeystayaasheeda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ufarxsanahay ka qaybgalka barnaamijkan haddaan guda gala su-aasheyda waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo abukar daahir cismaan oo loo yaqaano abukar baale dowladda waxaan ognahay markii madaxweynaha la doortay inay sheegeen inay hayaan master plan loogu talagalay in maaragtay lagu gaaro lix qodob lixda qodobna waxaa ka mid ahaa amniga haddiiba ay dawlad ku guulaysatay dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda inay dalal fara badan gaarto oo kulamo fara badan la qabto arrimaha gudaha gaar ahaana amniga maxaa ilaa iyo hadda ka qabateen maxaase idinka qorshaysan waxaan ognahay in magaalada muqdisho uu ku yaalay suuqa cirtugtaha oo hubka lagu kala gado xataa qolyaha dawladda kasoo horjeeda ee shabaabka marka laga tago waxaa jira dhalinyaro fara badan iyo dad fara badan oo aanan haysan fursado shaqo iyo waxbarasho kuwaasi oo access ku hela hubka ee sharci darrada ee muqdisho ku baahsan inay helaan kadibna falal kastoo amni darra ay ku geystaan sida dilalka loo geysto wariyayaasha iyo dad kale siyaasiyiinta ama dadka lagu tuhmayay inay dawladda kulug leeyihiin maxaa marka master plana ama qorshe guudo oo wasaaradda amniga gudaha uga degsan arrimaha inay ka qabato guud ahaan amniga caasimadda muqdisho gaar ahaana meelaha inta badan ay bartilmaameedsadaan dadka hubaysan waa mahadsantahi waa mahadsan yahay walaalkii cabdiqafaar aada iyo aada u mahadsan tahay su-aashana waa su-aal aan leeyahay dhinacyo badan ah oo aan isku day bal inaan isku daya inaan ka jawaabo waa run madaxweyne xasan sheekh markii la doortay wuxuu la yimid mashruuciisii ahaa lix six pillars ama lixda tiers oo n ugu horeysay dhinaca amniga taas ayaa keentay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo hay-adaha hoos yimaado booliska iyo nabad sugidda iyo dhammaan dowladoo dhan ay prioritigooda koowaad ama u noqoto dhinaca amniga sidii loo sugi lahaa waa ku guulaysan waxaan aaminsanahay inaan guul badan ka keenay wasaaraddu waxay samaysatay iyadoo raacayso madaxweynaha jihadiisii ahayd lixda qodob oo kii amniga ayaa wasaaraddu waxay samaysatay qorshe howleed saddex sano ah oo loogu talagalay dib u dhiskii hay-adaha amniga qaranka soomaaliyeed sidoo kale booliska waxaa u sameynay isagana qorshe howleed afar sano ah oo laba kun iyo labaiyo toban ilaa laba kun iyo lix iyo tobanka ah kulligood ku dhan yihiin sidii loola dagaalami lahaa argagixisada ammaanka guudna loo sugi lahaa oo ay noqon lahayd soomaaliya mar labaad ay kusoo noqon lahayd bahda dowladnimada oo caalamka sida caalamka dowladaha kaloo dhan weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aynu toddobaadkan kaga hadlayno weerarada ismiidaaminta iyo qaraxyada dadka loo qabto iyo halka lagu hayo iyo sida ay u dhacdo hannaanka dabagalka lagu sameeyo dadka loo tiirinayo inay ka dambeeyaan weeraradaasi waxaana barnaamijkeenna marti noogu ah abuukar daahir cusmaan abuukar baalle oo isagu ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waa tahay dhegaystaha labaad ayaan agaasimo u gudbaynaa adigoo mahadsan weli khadka ayaad noogu sii jiraysaa halo walaal bismillah magaciigu waa xabiib macali xuseen oo joogta gobolka banaadir haye xabiiba hore u gal barnaamijka su-aasha aad weydiin lahayd agaasimaha guud maxay tahay ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waxaan weydiin lahaa su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay walaal su-aalaha qofka inta badan waxay isweydiiyaan maxaa amniga qaranka wax looga qaban waayo amniga gobolka banaadir maxay wasaaradda amniga qaranka wax uga qaban weyy iyo gobolada kale gobolada kale intaa loo gudbino magaalada muqdisho ayaa waxba laga qaban oo maalwalba qaraxyo ka dhacan oo dhibaato ay ka dhacdaa oo dadka ay kala shaki taagan yihiin iyo dhibaato maxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wax uga qaban weyse ilaa hadda wax xalad ana wax ma hayno wax aan hadda horumarha ku talaabsana ma hayno waa tahay ee su-aashaasi sidaasaa loo weydiiyey si kale ma u weydiinaysaa ee su-aal kale ma haysaa haa waan hayaa su-aal kale haye dabagal ma ku samaysan ciidamada laftirkooda inay ayaga ka dambeeyaan qaraxyada oo dhibaatooyinka ay geystaan waayo ciidamada haddaan wax aan horumar aan lagu aan la ogaarsiin oo se ayaga aysan ka dareemin inta gacanta ku haysa aysan horumarin waayo wax walba way samayn karaan ayaga inay ka dambeeyaan qaraxyada xataa qaarkood waa laga way dhici kartaa oo ayaga ay isleeyihiin inta hawlgal la idin diro ha la idin hormariyo oo ha idin diraan wasaaradda ha idin dirto hawl fiican si aad u horumarisiin shaqadiina ay dhibaatooyin u geystaan awgeed ay kabacdina ay udhahaan qaraxyadaana soo qabana waa kana hadda waa kan wasiir saana dhacda in ayaga geystan xataa dabagal ku samaysan oo ayaga ma baarteen askarta laftooda ma la ogyahay in qaraxyadan ay geysanayaan iyo in kale haa waa tahay walaasha xabiib waa waxaan ku leeyahay runtii wax jira ma aha wax raadlana ma aha ciidanka soomaaliyeed ciidamada amniga soomaaliyeed ciidan adduunyada waxaan aaminsanahay ka wanaagsan inaysan jirin mana dhici karto mana dhacayso in ciidankeena dhibaato geysto oo mataqaanaa qaar argagixiso ah wadanka u geysto ciidanka naftooda hurayaal ah oo runtii ku geeriyoodo ayagoo difaacaya qofka shacabka ah inay dadka shacabka magaalada ay aaminaan waa ayaan daro laakiin waxaan leeyahay xabiibo walaashiis waxaas xajira ma aha ciidankeena waa ciidan professional ah waa ciidan tababaran waa ciidan u dhaartay inay difaacaan shacabka soomaaliyeed iyo waddanka soomaaliyeed kana difaacaan argagixisada caalamiga ah oo al-shabaab iyo oo alqaacida iyo noocyadaas oo kale ah haddii aan wax yar aan ka taabtana aan u noqdo su-aasha mar labaad ay weydiisay oo ahayd tii amniga magaalada in amni kusoo noqdo waxaa mas-uuliyaddeeda iskale horta wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka haddana waxaa ka dareemaysa hadda sida magaalada u socoto magaalada waxay leedahay jidadka waaweynaa o dhan hadda waxay leeyihiin nalal businessku waa wada furan yahay habeenadii ilaa kowda ilaa labada qaarkood businessa qaarkood waa furan yihiin waxaa kusoo biiray magaalada hadda in jidadkii waaweynaa oo dhan dayactir lagu bilaabay oo runtii bilicda magaalada muqdisho ay soo laabanayso waxaa maantadan aan kula hadlayo laga la bilaabay jidadka laga bilaabay traffic lightskii oo magaalada gaadiidka kala celin lahaa marka magaalada runtii waxay kusoo noqonaysaa magaaladeeda caadiga ahaa booliiska gaadiidka waxay marka qaarkood gaadiidka tikidha la siiyaa la jiidaa meel qalad bay dhigtaan marka runtii waxaan magaaladu waa magaalo nabad ah laakiin waa inaan annaga iska dhaadhicina horta in magaalo nabad aan ku noolna walaal soo dhowow magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaad weydiin lahayd agaasimaha walaal asalaamu calaykum aniga waxaa weye cabdi cali xoosh waxaan joogaa magaalada amsterdam wadanka holland agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha waxaan weydiinayaa marar badan ba waxaa soo noqnoqda qaraxyo ilaa iyo alaanama intii qof walba la iska dilo ama la qarxiyo ayaa la yidhaahdaa kooxdii wax dishay way baxaan yani arrintaas see ku dhacdaa oo inaan qof loo qabanin maalin walba baa wejinayaa
waa hagaag waa waa mahadsan tahay laakiin ah, ma anaa- analyskaa samaysay wax saxa ma aha qaraxyada inta badan eh, ama dadku waa ku dhintaan wixii qaraxa waday ama haddayna dhimanin waa la qabtaa kii xali ugu dambeeyey eh, f- eh, eh, gacan ku-dhiglihii shirkaas sameeyey gacantaa lagu hayaa Eh, waxayna marayaan maxaa la yidhahdaa maxkamad caadi ah En, ah, waajibkoodana waa la marsiinaya marka hadday ku dhintaan hadde waaba dhintay ninkii falka waday wax laga qaban kara male laakiin baaritaano kale aan samaynaa sidii wax loo soo loo soo abaabulay meelihii laga soo abaabulay runtiina dad fara badan oo raadad soo galayaa lasoo xidhaa aanu ku ogaanaa inaan baabi'ino unugyo isqaban qaabinayo Waa laakiin run ma aha inaan dad loo qaban mar walba hadduuna qofkii meesha ku dhiman waa lasoo qabtaa waayahay En, ka sokow qofka la qabto ama la sheegaba inuu ku dhinto qaraxa ee isaga aan la helin baraadkiisa waxaa jira dad kale oo dabcan wax ka ogaa en weeraradaasi la qaaday ama qaraxaasi la geystay kuwaasoo laga yaabo inay yihiin maskaxdii ka dambeysa ka sokow kuwa la adeegsaday En, dad baa intaasi la qabanayay dadka la qabto xaggee la geeyaa xaggee lagu xiraa En, muddooyinkii ugu dambeeyay oo dhan dad baan baaritaano ku qabanay ayaad leedihiin dowladda sida dad badan ay aaminsan yihiin haddana lama arko dadkii oo weli wax cadaaladda loo soo bandhigay ama dadka shacabka ay arkaan ma jiraan marka ma maxaad uga jawaabi lahayd su-aashaasi agaasime En, ah, su-aashaas jawaabteeda waxa waaye runtii dadkaas waxaa la marsiiyaa xabsiyaa la geeyaa waxay maraan maxkamad maxkamad hadday xukuntana xukunkii lagu qaado aa la marsiiyaa Eh, runna ma aha inaan dadan la samaynin dhowaan mar haddaan laga joogo bil ama wax ka yar eh, waxaa loo toogtay fal argagixisa ayaa dad loo toogtay dad kalentana waxay ku xum- ku xukuman yihiin sanooyin iyo xabsi daa'in iyo xukumo kala gedisan marka en, ah, haddii aan usoo laabto en, ah, waxaan aaminsanahay haddii la wareysto maxaaka- maxkamadaha iyo en, ah, en, ciidamada amniga waa la heli lahaa information intaas ka badan laakiin waxaan ogahay in si caadi ah maxkamadaha caadiga la marsiiyo maxkamadaha argagixisada lagu qaado falka ay geysteen haddii lagu xukumo lagu qaado en, maxaa la yidhahda xukunkii la fuliyo haatan magaalada muqdisho hotel ku yaala waxaa ka dhacay ee qarax qaraxaasi waxaa la sheegay midkii in lala damacsanaa gudaha hotelka inuu ka dhaco oo laabtoobyo iyo qalab aad qabateen En, adigu wadankan maraykankaad ka tagto si fiican waad iga taqaanaa sidaan filayo En, weeraradii markii ay dhaceen new york waxaa dhacday mindiyihii lagu weeraray diyaaradaha in laga mamnuucay wakhtigan in loo qaato gudaha dadka baxaya eeraboodyada inay la gudbaan oo diyaaradaha lala raaco mindiyaha iyo qalab kale waxyaabaha dareeraha ah iyo wixii la halmaala En, taxadar laga muujinayo wixii horey u dhacay inaysa dib dambe haddana u dhicin marka en, qaraxyada wakhtigan oo kale marka ay dhacaan falalka aad aragtaan in loo isticmaalo weji nooceeya ayaad marka dambe kula dhaqantaan haatan oo kale su-aasheedu waxay ku biyo shubanaysaa hoteelada magaalada muqdisho oo kale ma laga mamnuuci doonaa dadka wata kombyuutarada laabtoobyada iyo qalabka noocaasiya mise maxay kula tahay En, waa su-aal fiican laakiin ka dowlad ahaan horta waxaan aaminsanahay horta wasiirka wuxuu sameeyey oo eh, xalina meesha tegey wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane en, cabdikariim xuseen guuleed ayaa tegay meeshii falka ka dhacay soo usoo qiimeeyo kadibna u saaray guddi en, baaro arrintan eh, ma aan ahayn baaritaanka guud laakiin fiiriyo bal oo sida u guud ahaan hoteelada iyo meelaha waaweyn oo goobaha weyn dadka ugu tagaan sida ammaankooda loo sugi do- loo sugi karo laakiin arrintan ka hadlaa waxay tahay waa anagoo fiirinayno eh, inconvenience dadka aan la gelinin haddana ammaankii la ilaalin waa inaan la nimaada meel dhexdhexaad oo howlii lagu fulin karo waxaan aaminsanahay guddi loo wasiirka uxilsaarin dhowaan ay keeni doonaan en, recommendationkooda Eh, taasayna noqon doontaa waxaan ku dhaqmi doona haddii aan la idmo ma jiri doonaan awaamiiro aad siin doontaan maamulada hoteelada iyo goobaha ganacsiga dadku ay isugu yimaadaan maadaama ammaanku uu yahay waxa ugu muhiimsan ee ugu horeeya ee in la qabto uu waajibka idinka saaran yahay En, ah, annagu waxaan jecelnahay en, siyaasadda dowladdan ay tahay inaan business community-ga la shaqeyno ay noqoto wax wax kastoo go-aan la gaarayo go-aan ayaga iyo annaga aan u dhannahay aanan noqonin wax annaga aan ku amarno nidhaahdo waxaan waxaan sameeya laakiin maadaama mas arrinta aan ka hadlayna ay tahay arrin nabadgelyo ah nabadgelyadana ayaga dan u tahay business ahaan waxaan jecelnahay ilaa haddana aan ku guuleysanay inay qeyb ka qaataan community-ga baxda en, ah, ganacsatada ee magaalada muqdisho sidii magaalada loo nabadeyn lahaa marka mar walba waa la tashi iyo wada shaqayn ayaa naga dhexayso bahda tijaarada ama bahda ganacsatada soomaaliyeed waayahay aad baad u mahadsantaha ka qaybgalkaaga barnaamijka adaa mudan zahra
intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay weeraradii al-shabaab ay ka geysteen hoteelka maka al mukarama ee magaalada muqdisho iyo kii saldhigga booliiska ee magaalada boosaaso oo lagu dilay taliya ku-xigeenkii booliiska iyo qaar ka mida ilaalada xabsigaasi iyo su'aalaha dadku ay iska weydiinayaan oo ah kadib qaraxyada dadka la qabto halka lagu hayo iyo sida dabagalladooda uu u dhaco inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad iyo aad bay u mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaysta halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington